asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee dhinacyada badan aan iskala eegno midaasoo laga yaabo kol inay adhi inoo dirto marna weylo ina raaciso marna waxaara doona aynu ina daba dhigto taasoo dhinacyo badan isu dhigta waana xubinta murtada maanta ee laga yaabo wax badan oo aadan ogeyn ama aadan afka kala soconin ama hidaha iyo dhaqanka aadan kala soconin ama akhlaaqda iyo asluubta aadan kala soconin ama talooyin badanood u baahnayd intaba inaad ka dhex hesho xubinta laga yaabo ama ay macquulka tahay weeye waana xubinta murtada maanta ee aan sida joogtada ah ugu qaybsanno halkan idaacadda star f m innagoo ugu adeegayna bulsho weynta afkeenna soomaaliga ah iyo dhaqanka iyo hiddahana wax un hiilo ah ama wax un horumarin ah uga dayeyna xubinta aynu kabtan ku qaybsanno weeye xubinteen waana xubinta murtada maanta oo la dhihi karo dee dadkii sida tooska ugu xidhnaa wax un badan ayay ka faa'iideen hadday tahay eray bixin ama dhihid ama dhigis ama dhambal iyo waxyaalaha la midka xubinteennaas iyada ah oo midaynu isleenahay koley biniaadanka kale lama tartami karno oo sababtayna ula tartami karin dadkeennuba tahriib buu u socdaa waana dad afafka kale qiimeeya oo aan afkooda qiimaynin ee aanu isleenahay bal intooda dhiig iyo damiir kale xoogaa inay ku soo bunanaaxaan bal ku fiiriya inta badan aan ugu dadaallo waana xubinteennii caadiga ahayd middaanan maantana waxaynu ku soo qaadanaynaa idamkii iibe oo aynu haddii eebe idmo ku wadaagaynaa waxaa la yidhi waxaa jiray arday jaamacad sare dhigta ardada jaamacadda sare dhigata ayaa waxaa macallimad u ahayd tu haweeney ah oo laga yaabo kuwan minjaha qaawan inay yihiin haweeneydaas ayaa waxay ahayd mid calalada gaagaaban xidhata dharka weliba kiisa ugu sii liita ayay xidhan jirtay ilaa bari jabeenka ayay qaawin jirtay ayaa maalinkii dambe ardaydii shidisay kolkaasay kursi dheer dhigatay ardaydiina hoos bay fadhiisteen ardadiioo marka kuraastii hoose fadhida iyaduna ay kursigii dheeraa saaran tahay ayay labadii lugood saa isu kor saartay dee mar haddii maradeedu barjaweenka joogtay ayna fadhiisatay wixii yaraa kor bay u laabantay islaantaas marka waxba uma asturna meelay wax ku qarisaan ama calalay wax ku qarisaan horey uma sidinin dhallinyaradii qaybo badanoo ka mid ah oo la yaaban islaantan cawradeediiba bannaanka yaallaan ayaa qosqoslay markay qosqosleen ayay la hadashay oo waxay ku tidhi eray cajiib ah bay ardaydii kula hadashay waxayna ku tidhi ardayey anshaxa ilaaliya ardayey anshaxa ilaaliya ayay ku tiri mid baa si deg dega u jawaabay oo yidhi ardayey anshaxa ilaaliya ayay tiri markaasuu yidhi adaaba anshaxii hallaynhaye seenu ilaalinaa balaadigu fiirso waxa ay tidhi ardayey anshaxa ilaaliya kolkaasuu yidhi adaaba anshaxii hallaynhaye seenu ilaalinaa waa su-aal iyo jawaab waa eray bixin waa eray dhehid iyo iyo ka jawaabis weeye waxay tidhi anshaxa ardayey ilaaliya kolkaasuu yidhi adaaba anshaxii hallaynhaye seenu ilaalinaa mucalimad halkaas iyadaa wax kaaga soo baxaysa markaad rabto dadka inaad waaniso inaad marka hore adigu iswaaniso markaad rabto dadka inaad wacdido inaad adigu iswacdido markaad rabto dadka inaad anshaxa barto inaad adigu anshax leedahay markaad rabto dadka inaad idbiso inaad adigu idab leedahay taasaa kuu soo baxaysa oo ah mid laga maarmaan ah maahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkii iibi waxaa la yidhi laba lahayaaba mid waa hunguri